gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka puntland oo uu weheliyo duqa degmada boosaaso ayaa xariga ka jiray laamiga argada gaaca ilaa tawfiiqa oo la dhigay interlog dhaqaalaha wadadan ku baxay ayaa inta badan waxaa bixiyey dowladda hoose ee degmada boosaaso oo kaashanaysa shacabka duqa degmada boosaaso cabdifataax maxamed xuseen shanle ayaa ka warramaya ahmiyadda wadadan sharaf iyo farxad bay noo tahay inaan joogno xarika jarka feeska koowaada interloga kaasoo lagu bilaabay magaalada boosaaso waxaana la jooga gudoomiye ku-xigeenka koowaada baarlamaanka iyo golihii wasiirada oo runtii iyagu nagala soo qayb galay waxaan uga mahadcelinaynaa guddoomiyihii nagala soo qayb galay waxaan rabaa halkan aan falin uga diro dhammaan shacab weynaha ku nool magaalada boosaaso khaasatan ganacsatada degan waddada tan hadda interlog ku bilaabmaday oo interlogga loo sameeyey waxaan rabaa in feyskii koowaad dowladdu waa hirgelisay dowladda hoose baa waxay ka dhistay canshuurtii dadka laga ururinayay iyadoo culaysyo badan iska jireen hadda waxaa la rabaa inay ganacsatada deggan waddadaas ay ka qayb qaataan oo contribution ku darsadaan horumarka iyo bilicda magaalada laga shaqaynayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland maxamed daahir shire ayaa shacabka boosaaso ugu baaqay inay xoojiyaan ololaha iskutashiga annaga waa bogaadinaynaa magaalada qurux badan shabeedskii uu hagaagsan yahay horumar uu ka socdo waa bogaadinaynaa waana soo dhowaanaynaa qaybta yadan haddii lahayd ma waa qaadanaynaa keliya waxaa laga rabaa dadku inay iyagu isku tashadaan bulshadoodu inay wax wada qabsadaan mas-uuliyad gaarana iska saaraan nin walba wajahadiisa iyo bilixdeeda keliya kuma fillaan kadhe dowladda hoose dowladda hoose shilmaadka laga soo ururiyaa qashinka iyo laami midna ma dhisi kadho laakiin waxaa laga rabaa inay mas-uuliyaddeeda si dhaba iyaduna u qaadato maanta way bilowday marshabideedkaas waxaan rabnaa inuu laami kasta iyo dariiq kasta oo magaalada boose ku yaal inay saa la mid noqoto cid walba isku tashato cid walba ka qayb qaadato ka dowlad ahaan dowladda dhexe waxay xaq ugu leedahay dowladda hoose waa ka helaysa haddii la idmo waana ballan qaadaynaa sanadihii lasoo dhaafay magaalada boosaaso ayaa waxaa ka socday mashaariic horumarneed oo ay ugu horreeyaan waddooyinka